أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo dowladda salbiyadda mareykanka ayaa ka cagajeedaysa bixinta dhaqaalaha askarta kufaarta afrikaanta iyadana dowladaha kale ugu baaqday inay bixiyaan dhaqaalahaas howlgal lagu daray sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose siyaasiyiinta mucaaradka kooxda radada ayaa muqdisho ka wada abaabulka ugu dambeeyey isku soo bax ballaaran oo ka dhana murtad guurguurte wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdiinihi u soo gebagabaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmada xudur mas-uuliyiin ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo khamiisa toban iyo toddobada bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol labaatan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan dowladda salbiyadda mareykanka ayaa ka cagajeedaysa bixinta dhaqaalaha askarta kufaarta afrikaanta iyadana dowladaha kale ugu baqday inay bixiyaan dhaqaalahaas walaalkan eliyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay wajahayaan dhaqaale la-aan baahsan ayay dowladda kaafiradda ah ee maraykanka oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee saliibiyiinta ka cagajiidaysaa inay bixiso qarashaadkii ku bixi lahaa howlgalkan wakiilka kumeelgaarka ah ee maraykanka ee qaramada midoobe john kaali oo hadlaya ayaa sheegay in la joogo wakhtigii dowladaha kale iyagu dhaqaalahooda ay ku bixin lahaayeen isagoona yidhi hadda waa wakhtigii dalalka kale ee danaynaya amniga iyo mustaqbalka soomaaliya ay kordhin lahaayeen kaalmooyinkooda dhaqaale xukuumadda washington ayaa doonaysa in lacagaha ku baxa ciidamada kufaarta afrikaanta markan laga bixiyo qasnada qaramada midoobay iyo tan midowda afrika ururadaasna waa kuwa ka cagajiidaya tallaabadan midaas oo keentay in asmo dhaqaale la-aan ah uu wajaha duulaanka saliibiga ah ee ka socda dalkan soomaaliya tan iyo markii xukunka uu yimid donald trump maraykanka ayaa yareeyey xiriirkii kala dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya iyadoo hoos loo dhigay maqaamka safaaraddiisii muqdisho waxaana soo baxayey warar sheegaya in maamulka trump uuba doonayay in albaabada la isugu dhufto hogaamiyaha aqalka cad oo toddobaad ka hor ka hadlay shir ayay isugu yimaadeen jenaraalada ciidanka maraykanka ee ku kala sugan daafaha dunida ayaa sheegay inaysan habbooneen in wixii hadda ka dambeeya uusan dhaqaalahooda iyo amnigooda ku beerdaroobin dhanka dibadda isagoo tusaale u soo qaatay waddamada kenya iyo soomaaliya mahadsaned eliyaas howlgal lagu diray sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose howlgal qaraxoo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka diif oo ah deegaan hoostaga degmada dhobley waxaa lagu dilay yuusuf jabad iile oo ahaa madaxa canshuurta ridada ee deegaankaas mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qalimaystay qorigii u watay murtadka uu qaraxa u helay siyaasiyiinta mucaaradka kooxda ridada ayaa muqdisho ka wada abaabulka ugu dambeeyey isku soo bax ballaaran oo ka dhana murtad guurguurte haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya khaalid xasan siyaasiyiinta mucaaradka ee gobolka banaadir ayaa ku guda jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ay isugu diyaarinayaan qabanqaabada banaanbax ballaaran oo la filayo in maalinta berri ah uu ka bilaabmo caasimadda soomaaliya ee muqdisho banaanbaxan oo abaabulkiisa aada looga dareemayo magaalada ayaa looga soo horjeedaa boobka barakicinta iyo burburinta kooxda riddada soomaaliya ee horjoogaha u yahay xasan sheekh maxamuud ay ka wadaan magaalada muqdisho xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ee la baxay madasha samata bixinta iyo guddi shacab ah oo isku xil saaray abaabulka banaanbaxa ayaa kulan xalay ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay isku raaceen in mudaaharaadku uu si rasmi ah u bilowdo biri toole oo khamiis ah shari murtad oo goobtaas ka hadlay ayaa sheegay in shacabkii masaakiinta ahaa ee lagula kacay dilka jirdilka iyo xariga lagana barakiciyey guryahooda ay weli hoyla-aan ku yihiin geedaha hoostooda kadib markii guryahoodii la xaraashay hantidii guud ee ummadani lagu wareejiyey ganacsato horor ah waxaa kale uu murtadkani si adag uu guudiyey kooxda ridada islamarkaana sheegay in xilligii kaftanku soo dhammaaday dadka dowladda u shaqeeya ee boobka aflagaadada iyo xadgudubkoodana ay raadsadaan meeshii ay geli lahaayeen barakicinta ka dhacday sanadkan magaalada muqdisho waay oo ay ku barakaceen boqolaal qoys lagu dilay dad fara badan lagu dhibaateeyey dad fara badan dadkiina weli ay hoyla-aan yihiin oo geedaha ay hoos fadhiyaan oo ad arkaysaan ilaa aan fiirsanayno sagaashan jir inta la garaaco gurigiis lagala baxo xabsi lagu xirto gabdho la qaawiyo la garaaco xabsiyo lagu xirto ilaa aan fiirsanayno aanan ka damqanaynin kiisaska aad maqlaysiin intooda badan waxay u dhacayaan lacagtaanu waa badan tahay ma bixi karo iyo booskaaga nus bixi lacagna bixi sidii maamadii halkan mataqaanaa taagneed ay ka hadlaysa bilaahi calayk jaamacadaha dhulkooda in la xaraasho oo iskuullada la xaraasho oo isbitaallada la xaraasho caqli ma noqonayso haddaan lagu ilaha dowladda u baahan maxay ku qabanaysaa dowladda waxay siinaysaa ganacsato faasidiin ah arxan laawayaal ah iimaan aan lahayn runtii waxaan u aragnaa dulmi waxaan u aragnaa ceeb waxaan u aragnaa qarandun waxaas dhacaya ganacsiga magaaladan maalin walba sida canshuur loo saarayo dukaanada waa la xiray bukaaraha inta ugu badneed waa la xiray shirkadihii waa kaceen maxaa yeele toban iyo laba canshuurood oo aan islahayn oo kala socota oo nabasguudi qaadaya oo boolis qaadaa oo gobolku qaadaa oo degma qaadaysa ka socota lacag wareegaysana ma jirto see u noolaanaya marka dadka see dhaqaale ka keenayan intaas waxaa kasii daran tacadiyada ka dhaca xabsiyada hawshu kaftan waa soo dhaafta taariikh hadday naqatana waa isnaqaanaa maalin walba adoo jiifa oo hotel jiifa lacag kun doolar laba kun oo doolara xaaraan ku qaadataa waa kugu filnaaweysa kuwa kale oo jagada ku haya caayda meeshaa geli laheedana laydinka raba waxaa socda abaabul xoogan waxaana la filayaa kacdoon dadweyne oo aada u ballaaran in maalinta berri ah uu ka bilowdo magaalada muqdisho kaas oo bulshada soomaaliyeed ay kaga hortegayso dulmiga iyo boobka xarkaha goostay ee xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay ka wadaan gobolka banaadir mahadsanid khaalid wilaayadii islaamiga bakool ayaa dowladda inhay usoo gebagabaysay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmada xudur cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع بدري deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro muddo ku dhow hal bil u socotay macalimiinta madaarista qur-aanka ee deegaankaasi taas oo sare loogu qaadayay aqoontooda diineed dowrada waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad labaatan macalin oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka waxayna ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah ugu horreyn ardayda dowrada ka faa'iidaysatay ayaa goobta kusoo bandhigtay bandhig kooban oo ka tarjumaya cilmiga ay faa'iideen
الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين kutubada la qaaday dhowr iska dhex jiran xadiid walaal ku akhri fikiga walaal ku akhri siirad walaal ku akhri zuhdigana walaal ku akhri kutubada laakiin lix kutaab camal iyo diireen arbiyana nawa iyo khud caqiidata tarbiyatu lislaam talkhiis sifat salaati nabi urjuzatu lmiiya fi dikri xaali ashraf albariya manduumatu abi isxaaq oo nay mayla raayso zuhdiga ninka waramaasay walyaabla ardayda hanuun la dhiidi marka way kala nin dheerayayha fanul qaawala raw yanin jari qaabka oonay dacwada diliingudow dhisbaraaye oo macalimiinta ardayda dhaafadheedan aad markii kursiga ardayga geliindhikaayo kutaag lagbeeyo maaquudaadku aa xadiidka luqaadaw sharaxaayo mulaaxadaadku wali oonay lankun kumuuqda ardayda la su'aalo maysin kumuuqda ilaraaya ninjari ilaahay subxaanahu watacaala akhyaartay inaan akhriyday may babaan warsadaane ajarwin ilaahay inka qora sheekh raximahllahu tacaala may balli alxamdulilaahi alqadiimi albaari alxamdu maxad dhammaantee lilaahi alle in sugnaatay allahaas oo alqadiimi horeeyey allahaas oo haddin albaari abuuray makhluuqa abuuriye maxad dhammaantee in sugnaatay uma kadibna salaatuhu alla ammaantis cala almukhtaari kili dooradii korshee haatoy wa bacd intunkureed maxad iyo maybu ahaan salaadi bacdije haaka gaado eri siirata rasuuli rasuulka siiriis gaadoy manduumatan xaaliyatamay waa tolatihi mawjazata alfusuuli aaliyataatin tofasliya iyo oblaga gaabiyey gisooyinka sidinishishal huriyanamay waanoon fafasliya waan haga gaabiyaw an gaadoy leesheekh mawliduhu nabigu sala allahu calayhi wasalam dhalashadiis kaa inuu may bahaatay fii cashri lfadiili bili fadliga badnaayta dhati ahaayati rabiici lawali bilow rabiilcawal leraw استقبال الكعبة هذه صلاة أذن سننت أيها المسلم لأنك مسلم فاستقبل الكعبة كعبة قابل حيث ميل كنت أذاتي ميل الميل يدروك في الفرض صلاة فرض والنفل سنود وهو استقبال الركن والركن من أركان الصلاة صلاة أركان تكم إذا التي أركان تسؤول لا تصير صلاة غسان إلا بها أركان تسؤول استقبال الله المعين ويسقط الاستقبال عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد استقبالك ما بقدي إلا أنك دجالك جري إيو معناه صلاة الخوف كأصل ما يوهان قبلتي قابلوا جمر كاسو شرط ما كان يسوق قابل معنا وعن العجيز ويسقط قري عن العجيز عنه كما أسون عجيرنا كالمريض أو كالبوها أو من كان في سفينة لأنك دون سارنا أو السيارة بابورك أو الطائرة diyaaradii idaa khasha haddii soo khuruuj alwaqti waqtigii maana bahawjiisu goobsad kaasnimay waha usuuna saasa ka dhiyaaley maanaa intaasi kadib mid ka mid ah culimada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey dowlada loo qabtay macalimiinta isagoona bacdallaahi u mahadceliyey maamulka islaamiga ah maynka mahadnagay bacdallaahi walaayadii oo khayrkaas ha aas aastay iyoonay inti lagaadi inti oonay ilaahay khayr inkijaazi khaas i caamnimada tankeela maynka mahadnagay sheekhi oonta dowladii kabii oo sheekhani sheekhuseene oo dedaali ilaa labaatan i dhowr untilay walka akriyaay oo ulmadii walbari ilaahay rasuulshaynaari alcaalimu walmutacalimu shariikaani fi lkhayri wasaa'iru nnaas laa khayra fiihim ilaahay khayranka jaazi ulmadii oontu walka baratay oo walaka bari iyo ulmadii ontu walka baraasi bikhayr allanka jaazi ugu dambeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey malaaqsuuba u afhayeenka golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona si aad ah ula dardaarmay macalimiinta ah dowlada ka faa'iidaysatay dadka macalimiinta dardaaru ansyaamay kumid ahaa macalimiinay ambiyadii dadka dhexliya atiin deegaanka haddii mayl ra'aysin lahasiin kaxuli oo intaas beri dad juhdi sangili casharo lasiin biyaay lasin dhisaay hadaf gooni aysan lasiin geliya jar bulshada deegaanka ku nool inaysan jaahilnimada ku biidan alasiinka talagalsinya hoob ilaa er ee la dagaalantaan shirkiga khuraafaadka munkaraadka inxiraafka dadka suugaara sharaada islaamka la dagaalamahay inaysan horboodaan oo la dagaalantaan dadku suga ayaa lasiinka talagalsinya hadafkuna leena kaasa insha allah mayba hadafkuna leena kumid ahaa jahaadka inay lafdhabarka nagatan awlaadaysan walbartan dadaysan jaahilnimada ku biidan sabab annaga tan alla ka bii kore in jihaadka horboodo insha allahu iyo hadafkaanayay oo bilaaher ma xaqiiqii doontana osiin ku fadaane inay shirkiga munkaraadka la dagaalantaan waxyaabaha quraafaadkeena walanka qaadana widaadowneetolmaawsuuda ee mushitaka jaragna waaqigii waqtiga la dagaalamahan hindhan lahatan dhigan lahatan intaas yaa bilaaheryaasiinkala dardaarmaan dowladan waxa ay qayb ka tahay dowraadka aqoon kororsiga ah ee uu maktabka dacwada wilaayada bakool u qabanayo culimaaudiinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada maxasinad cabdiqani mas-uuliyiin ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa martideena maanta waa maktabu tarbiya soo dhawaada martiyey machadkeena qurdubo machadkeena qurdubo maktabu tarbiya hol hufan bay hayaane shaqadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed sharaftu ay ku dhehneed allah ma dayaaco
sanadihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ku soo kordhayay dardargelinta dhinaca waxbarashada diinta iyo maadiga waxaana magaalooyin badani ka hana qaaday machadiyo masaajidyo lagu barto cilmiga diinta islaamka halkaasoo ay si joogta ah uga socdaan casharro iyo barnaamijyo tarbiyeed oo loogu talagalay dhallinyarada iyo carruurta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada ceelbuur ka sameeyey kormeer waxbarasho oo lagu qiimeynaya xaaladda iyo heerka waxbarasho ee magaalada gaar ahaan macadka qordobo faraciisa ku yaala gudaha magaalada kormeerkan waxaa hogaaminayay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta kuwaasoo si dhow u eegay habka waxbarasho iyo waxbaridda ee macadka iyo sida ardaydu uga faa'iidaystaan casharada diineed iyo duruusta maalinlaha ah mas-uuliyiinta ayaa halkaasi tegay xilli daabuurka ardayda uu bilaabanayay ardayda macadka qordobo ayaana soo dhoweeyey iyagoo ku qaabilay erayo tarxiib ah oo carabi ah kuwaasoo muujinaya farxadda iyo qadarin gaar ah oo ay u hayaan martidooda sharafta leh أيها الطلبة الكرام في هذا اليوم حل علينا ضيوف عظام وزوار كرام جاءنا وفد من مكتب التربية والتعليم وحق علينا أن نرحب بلجنة التوجيه والإشراف التابعة لوزارة التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين مرحبا بكم يا لجنة الإشراف مرحبا لأعضاء اللجنة مرحبا بأهل الفضل والمنغبة بمجيئكم نورتم معهدنا وبقدومكم أضأتم ضابورنا فأهلا بكم في المركز الأول لمعاهد قرضبة في الولايات الإسلامية أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم أهلا وسهلا بأهل الفضل والهمم أهلا وسهلا بأهل المجد في القدم أهلا وسهلا بأهل السبغ والقمم أهلا وسهلا بأرباب الفضائل في معهدنا قرضبة ذي الفضل والحكم intii uu kormeerka socday ayaa mas-uuliyiintu waxay si gaar ah u soo booqdeen fasallada waxayna si toos ah ula kulmeen ardayda iyo macallimiinta iyagoona ku bogaadiyey dadaalka ay ku bixinayaan fidinta cilmiga iyo barashada diinta maamulaha maxadka qordobo ayaa uga mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta booqashada ay ku yimaadeen isagoo tilmaamay in kormeerkan uu dhiirigelin u yahay macallimiinta iyo ardayda si ay u xoojiyaan tayada waxbarashada waxaa sharaf weyn inoo ah haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qurduba in maanta ayna soo booqdeen noo yimaadeen wafdi qiimo badan oo ka socda maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin ka oo uu kuurgelayay waxbarashada ka socota xarunta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadaalkooda iyo socodkooda iyo saamaha ay u soo qaadeen in ay saxaan ogaadaan tacliimta ka socota xarunta shukran lakum ayaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa baaraka allahu khudaakum wasadada mascaakum saamihiin allah ka dhigo saamihii xajka lagu tago xaqiiqdii dareenkeenna haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qurduba lama qiyaasi karo aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay maktabu tarbiya wa tacliim oo mar kasta u taagan heeganna u ah shaqada waxbarasho in uu saxo manhajka toosiyo si dhallaanka soo korayo ay ugu soo barbaaraan waxbarasho islaami ah waxaan leenahay shukran lakum alfa mara wajazaakum allahu khayra aljaza dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda ayaa warbaahinta u sheegay inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen kormeerka iyagoo sheegay inuu kor u qaadayo dhiirigelinta iyo kalsoonida ardayda ee waxbarashada machadka annagoo ah machadka qurduba waxay noo imaaday kormeer kormeerkaana soo booqday kuma ekaysan keliya inuu inoo soo martiyey oo halkan uu inoogu yimiday sidoo kale waxa uu in fara badan soo galay xisooyinka ka baxaya machadka qurduba isagoo kormeeray qaabka iyo cashirada u socdaan macallimiintu qaabka iyo cashirada u bixinayaan ardaydu qaabka iyo cashirada ula socdaan iyo siday isula falgelayaan ardayda iyo macallimiin waxay ahaayeen ragga kormeerka ah rag odayaal ah wejigoodana ay ka muuqato in fara badan inay kusoo dhex jireen waxbarashada iyo waxbarista ubadka ummadda soomaaliyeed kadib guddiga qiimaha badan markii uu soo dhammaystay shaqadiisii eeday kormeerka fasallada macallimiinta iyo cashirada waxay u soo jeesteen in ay macallimiinta u qabtaan shir iska yar oo ay macallimiinta ugu soo bandhigayaan akhdaa'da ama waxyaabaha khaladaadka ah ee laga yaabo marka inuu ku dhaco macallinku intuu darsiga ama cashirka uu bixinayo iyadoo macallimiinta laga waaniyey lagana dardaarmay khaladaadka laga yaabo inay ku dhacaan inta ay darsiga bixinayaan iyadoo hadafka laga leeyahay arrintaana ay tahay in kor loo qaado wacyiga iyo garaadka macallimiinta xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa guddigan kormeerka ah inuu inagu soo kordhiyey waxyaabo fara badan oo annagu aanan awalan horay aanan u ogeyn oo inagu cusub oo la xidhiidho qaabubixinta darsiga iyo la falgalka ardayda waxaana guddigan ka kororsanay khibrad iyo waayo aragnimo fara badan ugu dambeyntii annagoo ah macalimiinta macadka qurduba oo isku duuban waxaan jeclaan lahayn mar walba in naloo soo celceliyo kormeerka sidaan oo kale ah si mar waliba aan u saxno khaladaadka laga yaabo inaan ku dhacno oo aan uga warhayno nafteenna cashirada aan bixinayno cidda aan siinayno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaana soo booqday wafdi ka socdo maktabu tarbiya wa tacliim ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurdubah waxayna fiirinayeen qaabka aan wax u baranayno iyo macalimiinta siday ardayda wax u barayaan si fiican mulaaxad aynuu sameeyeen maasha allah waan u mahad celinaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta halkan waxaa nagu soo booqday wafdi ka socda maktabka tarbiyada tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurduba waxayna naga kormeerayeen qaabka aan wax u baranayno iyo qaabka cashirta aan u baranayno iyo qaabka aan wax u diyaarino waan kusoo dhoweynay waan isla joognay xisadaha ayna la qaadanayeen qaabka anaga wax u baranayno ayay dhegeysanayeen iyo qaabka macalimiinta ay cashirka u bixinayaan maalintii dhamay nala joogeen xisada aada u badan ay nala ay cashirta nala dhegeysanayeen ay naga warhayeen oo mulaaxadaadka ay qoranayeen kasoo baxa dhanka ardayda dhanka macalimiinta wayna ku mahadsan yihiin inay nagu dhiirigeliyaan ay naga soo booqdaan nagana kormeeraan waxbarashadeenna qaabka aan wax u baranayno aada iyo aada ayay ugu mahadsan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah ardayda dhigata macadka qordoba xaruntiisa dhexe ee ceelbuur waxaan ka warbixinayaa guddi noo imaaday oo ka socday maktabu tarbiya watacliim kaasoo kormeerayay macadkeena qordoba iyo ardaydiisa iyo qaabkay wax u bartaan waxay nagala qayb galeen taabuurkeena waxaana leenahay soo dhawaada waxay nagala qayb qaateen xiisadaha macadka ka baxo waanu ku faraxsaneen inay nagala qayb qaataan xiisadaheena iyo taabuurkeena intaba waanu ku faraxsaneen booqashadooda aada iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaana leenahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka allah subxaana watacaala mahad iska leh nicmooyinkiisa aan lagu soo koobi karin halkan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii aad isku daydaan nicmooyinkii inaad soo koobtaan ma koobi kartaan nimcooyinkaasna ay ugu weyn tahay nicmat alislaam waaliimaan mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa wafdigii ka yimid maktabu tarbiya watacliim ee nagu soo booqday macadkeena qurduba xarunta dhexe ee degmada ceelbuur maktabu tarbiya waxaa leenahay maktabu tarbiya kama kaftanee wayna kaafisaa dad aqoon iyo garaad leh baa howlwadeenka ahoo daa'imkiin ha idin karaameeyo manhajkii reer galbeedka baad maskaxdiina ka meedheen mawlihiina ha idin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena sharfanaay mowlahaydin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena muuqa weyn sacaado baan idiin rajaynaynaa allah ha dhaafo dembi kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ku doonayo inuu kor ugu qaado tayada waxbarashada maamulka iyo isku xirnaanta xarumaha diimeed ee wilaayaadka islaamiga si ardaydu u helaan aqoon tayo leh oo waafaqsan diinta islaamka guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ee andalus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu